aad baad umahadsan tahay walaalka haashim cabdinaasir weli waxaan ku guda jirnaa tebinta gaarka ah ee la xiriirta weerarka cagmarinta ah ee saaka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen deegaanka sabiid ee gobolka shabeellaha hoose war deg deg ah oo hadda soo dhacay wuxuu tilmaamayaa in ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo gurmad ahaan ugu soo socday deegaanka sabiid lagu helay meel dhexda ah ciidan ka tirsan dowladda federaalk oo ka soo baxay deegaanka alayaasir ee gobolka shabeellaha hoose ayaa meel dhexe waxaa lagula eegtay qarax aad u culus oo khasaare kala duwan gaarsiiyey ciidanka dowladda federaalka gaari cabdibile ah oo ka mid ahaa ciidanka gurmadka ah ayaa qaruxu si adag u haleelay waxaana goobtaasi ku basbeelay guud ahaan gaariga iyo wixii saarnaana askartii saarnaydna waxaa la xaqiijiyey inay dhimasho halkaasi ku noqdeen ciidanka dowladda federaalka ee ka soo baxay deegaanka aalayaasir ayaa ujeedkoodu wuxuu ahaa inay bal u gurmadaan ciidankii saaka lagu weeraray ama lagu laayey cagtana lagu mariyey deegaanka sabiid ee gobolka shabeellaha hoose si ay ugu suuro gasho in wixii dhaawacyo qaba ee duleedka deegaanka sabiid ku sugan ugu yaraan ay ula baxsadaan hase yeeshee ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo u muuqday kuwa horeyba uga baaraandegay tallaabooyinka noocan ah ayaa meel dhexe qarax kula beegsaday taasina waxay fashilisay iskudaygii gurmadka ahaa gaariga cabdibilaha ee qaraxa lala eegtay gebi ahaanba wuu basbeelay ciidankii saarnaa ee la socdayna waxay ku dhinteen halkaasi sida laga soo xiganayo ilo la isku hadlayn karo wararkooda dhanka deegaanka sabiid ee gobolka shabeellaha hoose ee ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa deegaanka si buuxda gacanta ugu haya waxaana ciidankii dowladda federaalk ee halkaasi ku sugnaa ay noqdeen wax la dilo iyo kuwa goobta isaga carara ee ciidanka mujaahidiinta ayaana hadda kusii dabajira firxadka askarta dowladda federaalk ee ka baxay deegaanka sabiid ee gobolka shabeellaha hoose hadba wixii soo kordha inta aanu ku guda jirno tabiintan gaarka ah ee la xiriirta weerarka cagmarinta ah ee saaka ciidamada mujaahidiinta ku qaadeen deegaanka sabiid ayaanu dhegeystayaasheena la wadaagi doonnaa insha allah